axmed cabdulaahi maxamed oo ka mid ah macalimiinta bartay cilmiga beeraha ayaa magaalada beledweyne waxa uu ka hirgeliyey beer uu ku tacbay dalaga loo yaqaano bataatiga kaasi oo bixitaankiisa ku yar beeraha gobolka hiiraan dalagan ayuu ugu talagalay in uu ka helo dhaqaale ku filan noloshiisa isagoo ka faa-iideysanaya kheyraadka uu leeyahay dalkeenna axmed cabdulaahi maxamed ayaa ka warbixiyey tacabka dalagan iyo waxaa ku dhaliyey inuu beero waxaan in badan dhignay dalagyo dalagyadaasoo markaas aanan aad ugu badneen gobolkeen lagu dhigo dalagaas waxaa aad iyo aad markaas ka mid ah dalagyada sida haluuska iyo bataatiga koostada naftiga taa waa la dhigaa iyo karootada iyo dalagyo kaleento dalagyo markaas waxaa jiro sida had tusaale looska iyo bataatigo bataatiga ma lagu dhigo ma lagu beero waxaa in badan waqti iyo juhdi aan gelinay in aan ku beerno si dadka markaas ugu manfaacdaan marka loo fiiriyo dhanka wax soo saarka bataatiga waa dalag aad iyo aad markaas u muhiimsan xag jir caafimaad ahaan u wanaagsan maskaxda u wanaagsan laga helo fitamiinada qaarkood dadkana aad ugu baahan yihiin iyo intaasoo nooc macnaha loo isticmaali karo marka dalagyadaas dalagaasi waa dalag oo ilaa iyo markii afraad aan dhigaayo suuq fiican uu leeyahay dadkana macnaha u baahan yihiin hadii bocor la weeyo badanaa bataatikaasa la isticmaalaa suugada lagu dirsadaa dadkana macnaha ay u nugul yihiin suuq fiican leeyahay marka baahidii waxaa ka baxda meeshaasi dalagaas bataatig meelkale laga keenaya dhanka kale qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa ku ammaanay axmed tacabka dalagan uu ku beeray magaalada beledweyne anigoo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan aad iyo aada u soo dhaweynaa ganacsadahaas ama makiilahaas magaalada ka hirgeliyey beerta bataatiga bataatiga wuxuu ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeraha leh ee beledweyne horkaceyso kamid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah yani cunada ama sanaqida mataqaana maxeed waxyaabaha bini aadamka ay cunaan wuxuuna leeyahay caafimaad badan marka waana dhiira jelinaa aad iyo aadna waa ugu hambaliyena waxaana rajeynaa insha allah in mataqaana aan ku dayano haddii aan nahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan kamid ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan soo dhaweynayaa macalinkan beerti magaalada ka hirgeliyey bataatiga dalagyada aada ku fiican bulshada isticmaalaan waaye waa soo dhaweyneynaa ka bulsho ahaan oo ku dhiirigelinaynaa shaqadiisa